walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay mar kale midnimo dhaqdhaqaaqa sibaaqa uu soo saaray waxa uu daahan yahay oo ujeedadiisu tahay in la xoojiyo wadahadallada iyo isku soo dhoweynta ummadda soomaalida iyo sidii markaasi loo heli lahaa midnimo macno leh oo waxtar labada dhinacba u leh waxa weeyaan labadii gobol ee kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii midnimada gaadhay markii ay ka kala xoroobeen gumaystayaashii talyaaniga iyo ingiriiska hargeysa iyo muqdisho dhinacyada kale ee soomaaliduna ay berrito kusoo dhiikan karaan oo lagaga nasan karo wixii dhibaatooyin iyo kacaakuf dagaalo sokeeye iyo dibdhacyo soo waajahay ummadda soomaalida ujeedka aad ka leedihiin maxay tahay marka soddon sannadood sidan iminka ay soomaalidu ahayd gaar ahaan labadaa gobol dadka ku nooli laguma sii jiri karo oo ummadnimadu kuma sii jiri karto marka la eego dhibaatooyinkii waaweynaaye dhacay iyo kuwa iminka labada dhinacba gudahooda ka jira iyo isbedelada waaweyn ee gobolka geeska africa ka ilma roganaya ee ka dhacaya oo ah kuwa u baahan in la helo jiha cusub oo ka duwan wixii soddonkii sano ee u dambeeyey lagu jiray waxaad soo hadal qaaday in aad doonaysaan in la wada hadlo yaa wada hadlaya marka ma xukuumadaha mise shacabka walaalow walaalow anagu xukuumadaha waa taageeraynaa wixii wanaaga ee ay wadaan labaduba iyo wadahadallada ay wadaan culays baanu ku saaraynaa inay inay inay macno u yeelaan oo dedejiyaan laakiin anagu halkaa uma soconno xukuumadaha la igmaday baa hawshaasi u taallaa anaguna waa ku taageeraynaa laakiin annaga doorka yagu waxa weeyaaney waa fikir iyo aragti abuur ku saabsan jidkaa cusub oo dadka waxaa dhex galay kalsooni darro fara badan shaki fara badan kala fogaansho fara badan doorkii bulshada rayadkaa iyo xagga hoose inaanu anagu ka shaqayno oo ka dhiirigelino isku soo dhowaanta iyo wax wada yeelashada ummadda weeye dareenka yagu sidee isugu soo dhoweynaysaan dadka mar haddii aad u k kaga dhawaaqdeen dhaqdhaqaaqan baaqan aad halkaa kasoo diraysaan walaalow gudihii waanu joognaa oo xubnaha iyaga ugu badani waxay ku sugan yihiin hargeysa muqdishoay joogaan burcay joogaan waxay joogaan waddanka gudihiisii dabcan dibaddana jaaliyad badan oo saamayn waddanka kule baa joogto waanu joognaa marka ayaan darrada ugu weyna jirtaa waxa weeye halka noogu qumanayd in laysugu tagaa ay ahayd waa hargeysa hargeysana lagama oqolaa fikir ka duwan fikirka halkaa yaal ee ah gooniisutaagu waa muqadas dood labaadi ma taallo qofka la yimaadana xabsi baa loo dirayaa markaa si qarsoodiye baanu gudaha uga shaqaynaa oo saliskooda iyo unugyadooda iyobay leeyihiin hawshooda oo way wadaan qadiyadan goonigosadka somalilan muddo soddon sannadood ayay soo socotay dad badan oo halkaa ku noolna waa ay ku qanacsan yihiin oo waxay arkaan inay faa'iido badan ka heleen dhanka kalena waxay rumaysan yihiin in midowgii hore ay ku hongoobeen oo dhibaato ay kala kulmeen horta midnimadu sideedaba shay xun maaha oo midnimada waa wax wanaagsan waana halka maanta caalamku u socdo midnimo iyo iskaashi midnimadaa lixdankii somalilan oo qurihii kuma hongoobin soomaaliya o dhan baa ku hongowday ma ahayn dhibaatadu midnimada waxay ahayd sidii loo maamulay ma dhibaato kalaad horsiidaysaan marka maya maya waxaa la geli karaa midnimo ka duwan tii hore oo nooc kale ah iyada oo la ballaqayo albaabada fursadaha waaweyn ee dhaqaale ee shaqa abuur ee amni ee difaac ee siyaasadeed iyo halka maanta caalamku u socdo ah oo ah waxdad iyo iskaashi si hore loogu maro maxamed baashe adiga laf ahantaada waxaad ka mid ahay dadkii u ololeyn jiray muddada dheer goonigosadka somalilan waxaan leeyahay jagaad raadsatay jagadii baad soo weysay markaas kadib baad barnaamijkan kale bilowday marka sidee lagu aamini karaa walaalow anigu ma jirto jago aan doontay xil aan doontay ma jiro waa kutire kuteen waa warka suuqa kaasi laakiin waan la shaqeeyey somalilan iyo xukuumadihii ka jirayba tan ugu dambeysay raggii wax ka dhisay baan ahaa laakiin qof maskaxda qofku dhagax ma aha meel yuururo oo aan fakir cusub iyo aragti cusub abuuri karin haddii uu arko sidan lagu socdaa inay khasaare badan keenayso si ka fudud oo kalena dhinac taallo wax diidayaa ma jiro in dhinaca loo dhaqaaqo wanaagu yaallo gu aaminayaa waxay ku xidhan tahay sida aanu u maxamedow muddo dheer baad sheegtay in aad la soo shaqaynaysay xukuumadihii kala gedisnaa ee somalilan iyo tan ugu dambaysay weliba ee musabiixi marka intii aad baaq idaacad marsiin lahayd maxaadan iyaga ula fadhiisan weysay oo warkaad doonaysay ugu sheegi weysay hore ayaanu arrimaha uga daalnay oo intaan aanay noqon tan wada hadallada iyo midnimadaba aan la gaadhin ta gudaha ee somalilan ayaa noo suurtogeli weyday inaanu wada fadhiisanno oo ay wax naga dhegaystaan oo albaabada ayay naga xigeen kelitalisnimo darteed arrintan midnimaduna run ahaantii arrin lagama ogol yahay somalilan gudaheeda in lagaga sheekaysto oo lagaga doodo oo lagu soo qaado suurtagal haatan kama aha doodaasi maxamed baashe waxaa gaashaanka u daruuray wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee xukuumadda gooni-isuutaageeda ku dhawaaqday ee somalilan kaas oo sheegay in shacabkooda ay tobanaan sannadood ee ka hor ay go-aankooda caddaysteen cabdinaasir cumar jaamac oo b b c da u warramay ayaa dhanka kala sheegay in aanay jirin haba yaraatee cid gudaha somalilan lagu caburiyo wax midnimo la dhahana aanay ka shaqaynaynin gudaha deegaanadooda wasiir cabdinaasir ayaa u warramay cabdifataax ibraahim cageere walaaleen ciyaanka maan arag laakiin kolley waraysiga aad leeyahalatay baan dhegaystay waxay la tahay arrinka midnimadu waa arrin markii hore bilowgiisii ay iska lahaayeen dadka reer jamhuuriyadda somalilan dadkii midowgaa berigaa hore soomaali jacaylkaa nagu jiray waxaan nagu sadqaynay oo aanu sacrifice u samaynay inaanu xornimadeedii iyo dowladnimadeedii aanu ku raadino oo u sadqayno sidii dadkaa soomaaliga ku heli jiray ee waktigaa ku kala noolaa wadamada kala duwan aanu hogaan ugu noqon lahayn oo loo samayn lahaa balaaran oo reer soomaaliya ah nasiib daro sacrificeka aanu sameynay iyo dowladnimadeeda aanu dhiibnay wax dheefa iyo wax faa'iidaa kama aanu helinay dab iyo halaag iyo baaba baanu ka kulansanay alxamdulillahi rabbilcaalamiin dadka reer somaliland dad bay u tashadeen halgana aad u adagoo inankaa xada shaaxajaarsan kamid ahaa raggii ka qayb qaatay oo aan darsanahay kaalintii uu ku lahaa halgana aad iyo aad u qaraado dhiig badan iyo nafo badan iyo maal badan ku daatay kadib kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii sideed iyo tobankii may bay reer somaliland ku shireen magaalada burco dadka reer somaliland waxay go-aansadeen inay madaxbanaanidoodii iyo xorriyadoodii luntay ee ay u sadqeeyeen oo u hureen si dowlad dadka soomaaliya ku hadloo dhan ay ku midaysiyiin loo dhisi lahaa ay u yeegleelaan ay dib ula soo noqdeen mar labaad bay haddana dadka reer somaliland boqol kiiba toban iyo sagaashan u codeeyeen dastuur ay u dhan yihiin oo ay mar labaad ku umkayaan
waa tan aad leedahay maxamed baashe wuxuu ka mid ahaa dadkii u soo halgamay goonigoostadka somalilan marka mar haddii haatan uu leeyahay muddo soddon sannadood kadiba wax lama hayo ee midnimadii aan ku laabanno maxaad ku diidaysaa waxaan ku diidayaa waxaan u qirayaa waxa weeyaan qofka haddaanad kaalintiisa sheegin dadnimada iyo qofnimada nasaraysa inaynu sheegno kaalintii uu ku lahaa tusaalahan ku siinaya waxa weye halka uu quusta iyo iyo isagu walbahaarka iyo nololaanta uu ka qabo maanta somalilan waxaa kaladeeda gacan ku haya dadkii dhashay ama xilligii dadka reer somaliland ay waajahayeen caqabadihii iyo nafsigii dowladnimadii iyo xorriyaddii ay diideen ilaahay wuxuu ku siiyey maanta inay taladii dadkoodii iyo dalkoodii ay gacanta ku dhigaan inaan maanta ka talinayo dalkaygii iyo dadkaygii xorriyadda ku jooga calankaygaa wax ku bartay boqolaal iyo kumanaan aniga ila minina maanta waxay ku naaloonayaan dowladnimadooda iyo xorriyadooda maanta ay ku naaloonayaan isaga aragtidiisu waxay tusaysaa uun boqolaal isaga ka badan ka aragti badan ka aqoonyahansan baa walaal marar badan naga taga soomaaliya oo ka sheekeeya midnimo iyo arrimo noocaas ah waxay ku dambaysaa un walaal sidaad ogtahay inay somaliland dib dambe usoo codsadaan unoo ilaha warcafi hana loo fudiyo meel la tabiyo meel lalowdadoodanimo maanaa soo arag waxyaabaha uu sheegay maxamed baashe waxaa ka mid ah in dadka lagu caburiyo gudaha somaliland oo aanay ra'yigooda xor u ahayn oo isaga lafahantiisa ra'yiguu qabo dad badan oo qaba ay joogaan gudaha marka dadka cadaadiskan ma ka daynaysaan walaale cadaadiska inaan days la qarnaa waa fiican dastuurka jamhuuriyadda somaliland wuxuu si cad u damaanad qaadayaa idinkuna marakatii b b c ahaan xorriyata qowlka laakiin waxaa jira xorriyaddu waa xorriyad intee leeg weyn waddanka aad ku nooshay maanta tusaale ahaan haddaad ingiriiska joogto haddii aad tiraado waddanka ingiriiska waxaan doonayaa inaan waddanka cameroon la yidhaahdo ku daro xorriyadna waxa idina kaa yeelimayso sovereignitiga dalku waa lama taabtaan qadiyadda jamhuuriyadda somaliland waa go-aan shacbi qof iyo laba iyo saddex jid ka horuman karta ama wax ka bedeli kartaana ma jiro dadka ra'yiga kale qaba ee danaynaya in la maqlo oo aaminsan in la mideeyo labada dhinac dadka ma dhegaysanaysaan oo fursaddii ma siinaysaan maya walaal waxa u furan oo ta u furan waxa weeye nimankaa ay leeyihiin waa lala midoobaya ee dowladda soomaaliya ee maanta aynu ognahay ee islaamka federaalismka ee aanan ka mid kahayn qaatay ayay u furan tahay dee ina u shaqa tagaan oo ragga aadaan hadday wax kaga helayaan laakiin dadka halkan ku nool labada waa dad tashaday dowlado ay doortaan baa jira shan madaxweyneha iska bedelay golayaal bay leeyihiin wakiilo oo ay dadku soo doortaan golayaal deegaan bay leeyihin ay sidooda usoo doortaan dhaqaalahooda iyo nabadgelyadoodu waa mid ku dhisan yaga walaal cashuuraha ay dadkooda bixiyaan marka walaal ma yeelayno wax lagu cayaari karana maaha marka midnimadan uu haatan bilaabay in uu ka shaqeeyo maxaad ka leedihiin dee walaal midnimadu waa noocyo badan tahay midnimada jamhuuriyadda somaliland dadka ku nool baa laga shaqayn karaa qofku qoyskiisuu midnimadiisa ka shaqayn karaa laakiin sovereignitiga iyo dal ahaan dalkayaga isaga in waddan kale lagu qasbo waxay ka dhigan tahay taa uu ka hadlaya dowladda etoobiya ama dowladaha jaarka kenya jabuuti oona idhahaa nala midooba noogama duwana midnimada uuna leeyahy walaa dowladda soomaaliya la midooba waa qof waddan iyo dowladnimo iyo iyo nidaam dal dhan oo jira qof ku fakeraya ole dal kalaan ku daraya walaa noogama duwana taasina walaal waa sacabkaasoo dadkina ka soo baxeen oo dhici mayso